إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada hwarka habeene warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada fiidnimadan aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe qarax lala beegsaday ciidamada xabashida itoobiya ayaa ka dhacay duleedka degmada bardaaleh ee gobolka baay kooxo hubaysan ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka xamaasha gudaha dalkaasi dowladda federaalka ayaa qirtay in qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada caasimadda ah ee muqdisho ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa maanta ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen gacan ku-haynta ah deegaanka bursha sheekh ee hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas ay fariisimayaal ku lahaayeen askarta dowladda federaalka waxaana inoo suuro gashay inaan waraysiyo la yeelanno qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka iyagoona nooga waramay sida uu yahay xaalka deegaanka kadib markii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaadna waraysiyadaasi aad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah qarax lala beegsaday ciidamada xabashida itoobiya ayaa ka dhacay duleedka degmada bardaaleh ee gobolka baay faahfaahinta warkani waxaa la diyaaraa waryaheena maxamed daahir ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta weerar qorshaysan ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dharaar cad ayaa dagaalyahano dhiiran oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada la weeraray dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin ayaa soo furtay laba qorin oo a k fordyseven ah gobolka bay waxaa sii xoogaysanaya weerarada ka dhanka ah ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo kuwa etoobiya saacadihii la soo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan xabashida etoobiya oo marayay duleedka degmada bardaale ee gobolka bay lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi kooxo hubaysan ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka xamaasha gudaha dalkaasi tafaasiisha warkaasi waxaa la diyaar ah cali aadan dalka koonfur afrika waxaa lasoo warinayaa inuu ka dhacay dil loo geystay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi dilka ganacsadaha soomaaliyeed ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda jo slof magaalada port elizabeth oo ka tirsan dalka koonfur afrika burcad hubaysan ayaa ganacsadahan ku weeraray goobtiisa ganacsiga iyagoona halkaas ugu dambeyntii ku dilay waxaana sidoo kale dhac u geysteen hantidii u teelliyay xarunta ay kusoo weerareen ganacsadaha dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika ayaa la kulmay dil iyo dhac joogto ah iyadoo dilka soomaalidu ay ka noqotay dalka koonfur afrika mid maalinla ah si kastaba ha ahaatee dhibaatada loo geysto soomaalida ayaa sii socota taas oo muujinaysa inaysan jirin cid wax ka qabata daliilka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee halkaas ku nool dowladda federaalka ayaa qirtay in qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinta warkani waa kan maxamed qaasim
iyadoo dhowaan uu maraykanku soo saaray digniin ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u suuragal tahay in weeraro ay ka fuliso magaalada muqdisho ayaa waxa ay taasi saameyn ku yeelatay dowladda federaalka qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee dowladaha shisheeye ayaa waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho waxaa arrintaasi xaqiijiyey farduusi cismaan cigaal oo ah wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee dowladda federaalka iyadoo dhanka kala xustay in shirkadaas aysan wax xiriir ah lasoo samayn dowladda federaalka ayna si iskood ah u joojiyeen duulimaadka kolle dee dalku dagaal buu ku jiraa in muddo ah daruufuhuna mar walba way kala duwanaayeen wayna isbabedelayeen dhinaca internationalka iyo safaaraduhuna mar walba dee digniimo way soo saarayeen oo way way sameeyaan si joogtaaba digniimo usoo saaraan digniinahaasna dee waxna waa wax jira waxna waa wax intelligence ay helayaan iyo kahortag xooga noocaasaan helidah laga hortaga camal ay inta badan usoo saaraan way jirtaa waa run diyaaradihii imaan jiro internationalka ahaa markay arkeen digniinta kasoo baxay safaarada qaar kamid ah laakiin laba diyaaradood ayaa si gaar ah arrintaas u saameysay waana saa sheegtay waa diyaaradda qatar iyo wadanka qatar leeyahay iyo turkish airline ma nala soo xariirin diyaaradda turkish airline wakti dambe oo haneyn ahay soo kacda anagoo hurudno soomaaliya wakti laga hurdo ayay turkiga kasoo kacdaa markaan waa berisanay oo waagu beriyay ayaan ogaanay flightki in la kansalay markaan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in tareedkaas ay maqleen inuu jiro dartiis ay u kansaleen arrintan ayaa kusoo aadaysay xilli dowladda federaalka xubneeda kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho laga dareemayo baqdin xoogan oo ku aadan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliso magaalada muqdisho weerara aada u xoogan ay ku gumaado dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka taas oo maalmihii lasoo dhaafay la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana kaabiga ku haya magaalada muqdisho waana waxa suuragal ka dhigaya in dowladda federaalka walwal iyo walaac xoogan ay ku dareento gudaha magaalada muqdisho mahadsanid maxamed dhegaystayaal warkii aad kala socoteen raadiyaha alfurqaanna xilligan waanaga intaa